arintaa iyada ah waa doodoon iyo sheekh iyo shariik iyo kulli waxa weeye wax ku talagala ma ahayn laakin shil dhacay bay ahayd oo dadku waa dhimanaya marka hade qofka wadkiisu meesha ku galo ugu dhimanayaa wixii siqaabkii loogu talagalo u dhimanayaa haday xabad ahayd hadday mataqaanaa ay sun ahayd sidii ilaahay ugu talagalo ugu dhimanaya waa gartay idinku maxaad ka qabateen maadaama guddigii nabadinta iyo dib heshiisiinta jubbooyinka aad haydeen
waxaanu ka qabanay waxaanu abaabulnay in ay saan lagu fiirsan karin nabadana qalqalka ay gashay aan lagu fiirsan karin marka guddi nabadeyn ahaa la saaray oo guddi amniga ohayga maamulku saaray ciidamadii iyo wixii dhibka hayo o dhan baa meesha magaalada laga saaray in arrintaas ayna dib u dhicin oo la adkeeyo amniga ayaanu ku tilaabsanay
waata dadka qaar waxay leeyihiin siyaasiyiinta ama shaksiyaad gaara baa la bartilmaameysanaya maxaa ka jira wararkaasi
maya bartilmaamaysi ma jiro laakiin waxaa magaalo ciidan iskaga jiro oo wax walba ka dhici karaa weeye laakiin hada bartilmaamaysi oo cad oo see hebel ah ama hebel ah way iska yartahay laakiin wixii markay dhacaan waxyaalo kana horey u jireen tafsiirkaas yaa sidaa dhinacaas aadaya dhowr cisho ka hor waxaan u maqaalay in nabadoona lagu dilay sidoo kale maalmihii qaraxyadu ay dhacaan dad rayid ah ciidamada maamulka juba ay rasaas ku furayso warka qaar sheegayaan arrimahaas oo kale maxaa ka qabateen horta dhacdo hadday dhacdo inaad dadkina u tacasiyeyso dib dambana aysan u dhicin moogiye wax dhacay oo xabad dhacdo qof ku dhintay wax ka qabashadeeda waa un laba meelood in ciidankii la cisaaro in maxaan ku dhahaa dadkii loo tacsiyeeyo hawlahaas oo dhan waanu qabanay ciidankii wixii la cisaari karay waa la cisaaray wixii maxaan ku dhahaa laga saari karay magaala laga saaray dadkiina waanu u tacsiyeynaa haddana waanu u tacsiyeynaa xidib gaarona waan u tacsiyeynaa meeshuna dee weli mataqaanaa maamul caadi ah oo wax saxan ma joogaan marka dhib markuu dhacana waxaad garanaysaa in mid kale lagu sii dabadarayo waxaa jira ciidamo magaalada laga saaray tan iyo intii ay maalmihii ugu dambeeyay ay dhacdooyinkaasi soo laalaabanaya ciidamadu waxay ahaayeen ciidamadii meesha ku dagaalamay oo magaaladan joogay oo maxaan ku dhahaa ama kamboodiin ha ahaadeen ama military dawlad ha ahaadeen ciidamadii maleeshiya wadankan joogay bay ahayd
waata ugu dambeyn maxaad baaq oo u diraysaa dadka ku dhagaysanayo dadka waxaan ku qancinaynaa dadka horta waxaan leenahay wixii dhintay allaha unaxariisto wixii dhaawacana allaha caafiyo arrinta waa laba nooc midna waa jubbaland iyo midna waa dacdooyinka iyo dhibaatada weye waxa weye jubbaland lama gaarin xaaladeeda weli ma dhawo waa la raadinayaa marka hala adkaysto yaan mataqaanaa dhibaato inta badneed waa lasoo maray inta yar baa hadda hartay marka jubbaland waa la gaaraya waa lagu heshiiyey meel walbana way kasoo dhamaatay